iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee korintoska labaad laakiin waxaan aniga qudhaydu goostay inaanan haddana caloolxumo idinla imaanin waayo haddaan idin calool xumeeyo waa kee kan iga farxinaya kii aan calool xumeeyey maahe waxa kan ayaan u qoray inaanan markaan imaado ka calool xumaan kuwa aan ku farxi lahaa anigoo idinku aaminsan dhammaantiin inay farxaddaydu tahay farxadda kulligiin waayo dhib badan iyo silaca qalbiga ayaan idinku soo qoray anigoo aad u ilmaynaya oo ma aha inaad calool xumaataan laakiin inaad garataan jacaylka aad u sii badan ee aan idin qabo dembiilaha towbadkeena waa in la aqbalo laakiin mid uni hadduu qof calool xumeeyey aniga ima uu calool xumayn laakiin dhammaantiin buu si ahaan idin calool xumeeyey dooni maayo inaan idin culaysiiyo taqsiirtan kuwo badani ay saareen way ku filan tahay kaasoo kale laakiinse waa inaad isaga cafidaan oo u gargaartaan inaanay sina caloolxumo aad u badani liqin kaasoo kale sidaa daraaddeed waxaan idinka baryayaa inaad jacaylkiinna u caddaysaan isaga waayo taa aawadeed ayaan u qoray inaan idin imtixaamo inaad wax walba ku dhega nugushihiin iyo in kale kii aad wax ka cafidaan aniguna waan ka cafiyaa waxaan anigu ka cafiyeyna haddaan wax ka cafiyey waxaan uga cafiyey aawadiin masiix hortiisa inaan shayddaan inaga faa'iidaysan waayo innagu ma nihin kuwa jaahil ka ah xeeladdiisa dhibaatooyinka iyo libta xagga injiilka markaan tro'as imid inaan injiilka masiix kaga wacdiyo ee uu rabbiga irid iga furay ruuxaygu ma nasan waayo ma aan helin walaalkay tiitos laakiin iyagaa nabadgelyeeyey oo makedoniyan u kacay ilaah baa mahad leh kan had iyo goorba libta inagu siiya masiix oo meel walba udgoonka aqoontiisa gaarsiiya ee innaga inagu gaarsiiya waayo waxaynu ilaah u nahay udgoonka masiix xagga kuwa badbaadaya iyo kuwa lumayaba kuwo dambe udgoonka xagga dhimasho ilaa dhimasho kuwo kalena udgoonka xagga nolol ilaa nolol oo yaa ku filan waxyaalahan waayo innagu la mid ma nihin kuwo badan ee hadalka ilaah ka bayaacmustara laakiin sida kuwa daacadda ah iyo kuwa ilaah ayaynu masiix ugu hadallaa ilaah hortiisa